xildhibaanadu sax waaye xildhibaanadan hirshabeelle waxay matelaan shacabkooda waxayna u dhaarteen dalka iyo dadkayna u dhaarteen waxayna ugu dhaarteen in hore ay u socdaan sidaa darteed maadaama madaxweynaha dowladgoboleedka hirshabeelle weliba guridoo suu magacaabay baarlamaanka u horkeeyey baarlamaankuna cod aqlabiyada ayay ku ansixiyeen golaha wasiirada maalintii taarikhda aheed labaatan iyo todobadii bisha decembar sidaa darteed marka haddana waxaa laga sugaya howlqabad iyo in hore loo socdo waa golaha wasiirada oo dhawaan oo soo magacaabiyey madaxweynaha dowladgoboleedka hirshabeelle wixii shaqaana waxaa waxqabad shaqa golaha maadaama dawladdu ay ka koobanta saddex qaybood gola sharci dejin iyo golaha fulinta iyo golaha garsoorka golaha sharci dejinta golaha sharci dejinta marka idaacadda waxaan usheegeynaa golaha sharci dejinta waa waa baarlamaanka baarlamaanka marka shaqadii laga rabay oo oo ahay inuu wasiirada oo ansixiyo wasiirada way ansaxsheen wixii shaqaana golaha fulinta laga rabaa sax waa dowladii dowladdan ka horeysay oo madaxweynihii hore cali cabdullahi sax wasiiro soo magacaabay wasiiradaasna waa uun waa waxbay qabteen oo meel meel bay keeneen meeshay keeneenna waxaa kasii bilaabi doona wasiiradan hadda cusub oo la magacaabay wasiirada cusubna ayagana un waa shaqadii golaha wasiirada golaha fulinta shaqooyinkii la rabay inay dowladda ay u qabtaan ayaa looga fadhiyaa inay qabtaan wixii shaqaa oo golaha fulinta iskaleeda iska leedahna ayagaa laga laga sugaya inay qabtaan dowlad goboleedka ka ogta hirshabeellena waa dowlad ordana oo hadda bilaaba oo hal sanay jirtaa iyo wax yar bilaahay jirtaa maadaama ay bilow tahana waxaa la rabaa yani golahan fulinta inay yani ay keenaan horumar la taaban karo oo dalka dadka anfacaayo ayaga baa laga rabaa waa kaasa ha sida hore aan kugu sheegaba adnaa adnaa uga warqabtid dowlad goboleedkan waa dowlad cusub dowlad cusubna waa ogtaa marka dowladda cusubta wax badanay u baahan tahay golaha sharcidejinta oo baarlamaanka ayaga waxay qaabishan yihiin wixii sharciga u qaabishan yihin dowladdu in wixii sharciga ay u dejiyaan golaha fulintana ayagana waa xukuumadda waa fulinta qaybta fulinta waaye ammaanka haddii aan ka hadlana yani dowlad goboleedka hirshabeelle waa dowlad cusub aada iyo aadayna wixii ammaanka xaggiisa ay xooga usaara uhaysaa inuu ammaanka la sugo guulsha waxay ka noolaa karta waa ammaanka marka dowladdu yani ammaanka aada ugu dadaalohaysaa inay inay inay ammaanka sugaan hirshabeelle waxay uga fikirtaa xukuumadda cusub in ay wax allaala iyo wixii dee xukuumadda dhexeed ay dhaqaajiyaan annaga xukuumad ma lahayn hadda waa xukuumadda waa la dhisay waana la baasiyey cod aqlabiyadadaa lagu baasiyey waan rajeynaynaa baahida hirshabeelle inay ka turjumaan haddii ilaahay
dabcan xukuumaddan xukuumad baa ka horreysay oo cali cabdulaahi cusle uu soo dhisay waxa ay qabteen waa iska yaraayeen qaarkood eedeyn buu la kulmayey oo xukuumadda waxqabad la-aan baa lagu eedeynayey bal kuwan hadda aada ansixiseen waxaa laga filan kara maxay yihiin maya kuwan waxaan ka filanaynaa isbedel ballaarhanaan ka filanaynaa jaa qaar ka mida ayaaba waxay bilaabeenba hadda xarumahoodii jaa la dhisay la dhagax dhigayaa marka tan waxaan rajeynaynaa inay dhaqaajiso tii hore mid ka tayo fiican ay noqdaan ayna dhaqaajiyaan haddii ilahay day dhaqaaji waayaanna dhib male waa wa waa bedelayna walaa dhinaca abaarta alla naga qaadaan leenaha abaarta ilaaha keenay alla ilaahana naga qaadi kara dhinaca muxuu ahaay nabadgelyadana waxa ugu horeysa oo la qabto oo laga shaqeeya ayaa nabadgelyada ah markana waxaad maqli doontiin tallaab laga qaaday statekan haddii ilaha idmo dhinaca nabadgelyada ah dhinaca colaadaha ka waran iyo saameynta ay bulshada ku leedahay iyo waxaad colaadaa iyo wax qabaa ilaa iyo wax dirisanoo dhexdeena ka taagan male arrimahaas waa meel fiican ay marayaan qaarkood dibusisiintiisa gugliyaa dhiman insha allahu in la isugu tago waa waana waana fiicanta hadda stateku hadda dhinaca qabaa'ilada aada u fiicanta wax colaada ma